gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka qaran maxamuud macalin cabdulle iyo weliba usadeerey magaalada baardheere ee gobolka gadaa iyo umilaas ku qubadeen roobab hoog leh taasna iyo sababtay in yoga geeriyoodan ilaa iyo todoba qofood maalimaha ku horeytay daadadkii ku dhaladay roobka mihigaanka ayna miilaas ku qubadeen iyo ka dhimadeen toban iyo sida qofood taasna sababtay in dhimashada iyo deerta labaatan qofood miila dadkela oo dhaawacaya iyo ho ku deereen daadadkii weliba fatahaada iyo marahayang lama qofood oo rayide haddaba gudoomiyaha hay-adda mareynta masiibooyinka qaran oo uu soo wehliyayaan mas-uuliyiin sharduban iyo islamarkaas iyo deereen degmada baardheer taas oo ujeedshu ay tahy in yoonkur galaan xaalada degmadaas waliba nouso gudoomiyaha faahfaahin ku biyey deeqda iyo deersiyen degmada baardheer ee gobolka geda sadayen iska jarta xaaladaan aan dhehayna ku aragno waa xaalad aad iyo aad u haris ah runtii oo dad ay ku dhinteen oo dad ay ku dhaawacmeen oo hanti ay ku burburtay oo runtii roobab waa la arki jiray laakiin daadkaani oo wato dhiiqo iyo geedo iyo dadka dhibaatada ugu darno ku dhacda waxay tahay lineslide wax u eg oo mataqaanaa waxuahay ay ku soo rogmadeen waxaan ilaahay ka rajaynayna inuu naga yasiro mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan kuu sheego inaan wadno laba diyaaradood oo raashin iyo dawo iyo isugu jiro dhar runtii kumana ekaan doonto halkaas waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu dhibku uu intaa nooga ekaado mudane gudoomiye waxaan kuu sheegayaa in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha labaduba ay na soo fareen inaan baar dheere u gurmano hay-adda maarinta masiibooyinkuna waxay u taagan tahay meel kasta oo soomaaliya dhib ka dhaco inay wax la gaarto ay xooggeeda iyo xoolaha soomaaliyeed ay ku tashato waxaan rabaa halkan inaan uga baaqo dadka soomaaliyeed oo runtii aan dhaho dadka soomaaliyeedoo maanta waxaan nahay baardheerayaalaan wadannahay kulligeen reer baardheeraan nahay baardheer ha loo soo gurmado baardheer waxay nooga baahan tahay garab dadkii bannaankii daadsan yihiin intaan hadda soo arkaynaa nagu filan suuqii waxaan aragnaa inay wix yaraayoo ku jiray oo yiilaba ay mataqaanaa dhiiqo iyo biyo ay qabsatay